جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alle idmo aan idinkugu heennana waxaa ka mid a kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ayaa soo gebagaboobay kaasoo laga soo saaray bayaan dhaxalgalla idaacadda islaamiga andalus ayaa heshay magacyada qaar ka mid a saraakiishii iyo askartii murtadiinta ee dhimashada iyo dhaawaca ku noqday weerarkii cagmarinta ahaa ee deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay deegaanno ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya dib u dhac dhanka ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa suuqyada muqdisho iyadoona arrinkaasi cabasho xooggan ay ka muujeen ganacsatada magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka faa'iidaystay nadwo diini ah oo loogu hadlayay sida ugu wanaagsan ee lagu soo dhowayn kara bisha barakaysan ee ramadaan taasoo ka dhacday degmadaas maamulka islaamiga degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowla diiniya u soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmadaas maamulka riddada ugu magacaaban gobolka hiiraan ayaa sii kordhiyey dhibaatooyinka uu ku hayay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyn
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa arbaco toddobiyo labaatanka shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ayaa soo gebagaboobay kaasi oo laga soo saaray bayaan dhaxalgalla warbixintan waxaa inoo haya ismaaciil salaad guuleed kataaib al ikhbaariya ayaa baahisay shala gilinkii dambe filim lagu soo bandhigay kulan ballaaran oo dhex maray hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga kulankani oo ahaa mid wadatashi ah ayaa waxaa filimka ka soo muuqanaya mas-uuliyiin isugu jiray madaxda wilaayaadka iyo hoggaanka sare ee xarakada oo ugu horreeyo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayda xafidahullah sheekh muuse cabdi caraale oo akhriyey bayaanka ka soo baxay kulankaasi ayaa dul maraya qodobada lagu gorfeeyey shirkaasi iyadoo laga duulayo amarka allaah ee ah inay muslimiintu si wada jir ah uga tashadaan aayahooda iyo maslaxaddooda adduun iyo aakharo waxaa allaah fadligiisa soo gabagaboobay kulan wadatashi ah oo isugu yimaadeen wulaadda wilaayaadka islaamiga iyo hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankaas oo qabaqaabadiisa lahaa maktabka siyaasadda iyo walaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu gorfeeyey arrimo kala duwan ay ka mid yihiin duulaanka cusub ee gaalada isom damaca saliibiyiinta etoobiya hagardaamada dowladda ridada ee turkiga fashilka xukuumadda ridada boobka iyo billiqada khayraadka dalka colaadaha sokeeye ee dalka ka aloosan horumarinta adeegyada bulshada iyo ka hortagga fisqiga iyo fasaadka falaqayn iyo xog isweydaarsi laga yeeshay arrimaha la soo xusay iyo in kaloo badan waxay ka soo qaybgalayaashu soo saareen qodobada hoos ku xusan kulankaasi wadatashiga ahaa ayaa gebagabadiisa laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa ilaa toban qodob oo uu goobta ka jeediyey sheekh muuse cabdi carale waaliga wilaayada islaamiga banaadir kow in la sii xoojiyo jihaadka farducaynka ah ee lagula jiro gaalada soo duulayaasha ah magac weliba iyo maandhayd kasta oo ay sheegtaan labo in waxa loogu yeero dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka dhisan ay yihiin maamullo riddo ah ashahaadala dirir iyo gacmo gaalo ah ayna waajib tahay in lala dagaalamo xukunkana laga rido sida ku cad fadwooyinkii culammada soomaaliyeed ay ka soo saareen shirarkii wadatashiga ee sannadihii kun afar boqol soddon iyo saddex kun afar boqol soddon iyo shan iyo kun afar boqol afartan afar hijri saddex heshiis walba oo lagu xaraashaayo khayraadka badda berriga iyo hantida guud ee dalka waa heshiis waxba kama jiraan ah oo aan lahayn tix iyo taabagelintoona waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab caddaynaysaa inay la xisaabtami doonto cid weliba oo kulug leh heshiisyada baadilka ah iyo qandaraasyada lagu boobaayo hantida ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed afar in xukuumadda riddada turkiga aysan waxba ka duwanayn saliibiyiinta xabashida iyo gaalada shisheeye ee dalka ku soo duulay sidoo kalena ay waajib tahay in lala dagaalamo lagana difaaco xadgudubyada ay ku hayso khayraadka iyo madax bannaanida dalkeenna nambar shan in xal loo raadiyo colaadaha sokeeye ee ka alowsan dalka lagana shaqeeyo sidii loo xorayn lahaa loona nabadayn lahaa deegaanada ay dagaaladu ka holcayaan iyo heshiisiinta qabaa'ilka soomaaliyeed lambar lix in sare loo qaado wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada soomaaliyeed si ay qayb uga noqdaan xoraynta dalka difaaca khayraadkooda iyo u gargaaridda muslimiinta tabaalaysan dhanka kalena uga digtoonaadaan dabinnada gaalada iyo murtadiinta lambar toddobo in la ilaaliyo midnimada walaaltinimada dadka mujaahidiinta ah iyo muslimiinta guud ahaan si wada jir ahna looga hor tago qof weliba oo isku daya inuu kala dhantaalo midnimadaas intaasi kadib waxaa halkaasi hadallo kookooban ka jeediyey mas-uuliyiintii mujaahidiinta ee kulankaasi ka qaybgalay iyagoona cabiray shucuurkooda iyo dareenkooda ku aadan kulanka kataayib al ikhbaariya ayaa intii uu socday shirkaasi waxay wareysatay sheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona ugu horrayntii amiirku ka hadlay kulankani iyo waxa uu xambaarsan yahay waxaana uu xusay in mujaahidiintu ay buuxiyeen kaalintii iyo booskii sheekh maxamed mireh allah ka aqbalay shahaadadiisa oo dhowaan shahiiday sheekh abuu cubayda ayaa kula dardaarmay dhammaanba walaalaha mujaahidiinta ee halgamaya inay sii laba jibaaraan acmaasha jihaadka ay ahayaan caqligooda iyo hal abuurkoodana ay uga faa'iideeyaan jihaadka socdaa marka ugu horreyso waxaan u mahad celinayaa bahda iclaamka gaar ahaan malaala alkataa'ib oo haddana shirka inala joogay ama nala wadaagay in badanoo ka mid ah ayaan u mahad celinayaa marka labaadoo kale intaan uu wujuuha oo meesha kugu timid oo qaar ka mid ah si gaara loo arka ma aan si jamca loo arki jirin ayaan aniga halkan ku kulannay marka dareenkaygu aad buu fiican yahay maasha allah mar kasta oo qof oo mujaahidiinta ka tirsan oo mas-uula ama jundi uu ka baxo sida dadka muslimiinta lagu yaqaano nin kale ayaa soo baxa wiil kale soo buuxshaa waxaa ilaahay fadligii booska walaalku ka baxay inuu hadda buuxo shaqadii uu wadayna hadda in kala qaatay in shaqada halkaa kasii socoto masiiradeeda marna ayna istaagin dhammaan waxaan kula dardaarmayaa walaalaha idilkood in aysan daalin sabraan adow la sabartamaan mahaamta iyo shaqada gaarka loo diray ay ku filnaadaan mid kaloo dheeraya fikirkeedii iyo baaceedii iyo taladeedii iyo caqliyadeedan ay la yimaadaan si islaamka cuquushooda uu kaga faa'iidaysto oo qofka keliga uusan ku ekaanin jibaalkii loo jaray ama qaybtii yareeda shaqada laga dhiibi karin uusan ku ekaanin laakiin si caaliman u fikir u noqdo dadka muslimiintana waxa way maskaxdiisu ay ka faa'iidaystaan runtii shirkan wuxuu ku soo aaday ayadoo sheekhu uu shahiday dhinaca labaadna isbedelo badan ay jiraan adduunka dhan manaa isbedel uu ka jiro gaar ahaan qaaradda hadda aan ku nool nahay uu isbedel uu ka jiro oo cadowgu ku soo duulay wilaayaadka shareecada islaamka lagu maamulo uu burburay siyaasiyan oo caskariyan oo amniyan uu burburay xaalatan iyaarn uu ku dhow yahay kadib markuu garguurtay uu saddex sano oo dhowr bilood dhiman uu shaqada hayey haddana dee moogtahay uu jabkiisa iyo siyaas xumadiisa ay ka muuqata saaxada guud ahaan gobolkay ka muuqatay uu ku soo aaday marka waxaan rajeynayna insha allahu tacaala in maamulka walaalka bedel uu la jaanqaadi doono masiiradan uu dhammaystiri doono isagoo macnaa maaragtay ka tillaabo qaadi doono meeshii ay walaalka wax u marayeen iyo cadowga jabka gaaray yani maaragtay dhaawiciisa in lasii dhammaystiro
idaacadda islaamiga andalus ayaa heshay magacyada qaar ka mida saraakiishii iyo askartii murtadiinta ee dhimashada iyo dhaawac ku noqday weerarkii cagmarinta ahaa deegaanka aboorey ee bariga wilaayada hiiraan warkan iyo war kale oo ku aadan howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah uu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka mandheera ee ku hos jira gumaysiga salibiyadda kenya waxaa inoo faahfaahinaya cabdulqaadir rabbaani
iyadoo maalintii shalay weerar cagmarin ah oo si ba-an loogu xasuuqay murtadiinta uu ka dhacay deegaanka aboorey ee hoostaga degmada buulo burde ee bariga wilaayada hiiraan ayaa waxay idaacadda islaamiga al andalus heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiishii iyo askartii murtadiinta ee dhimashada iyo dhaawaca ku noqday weerarkaas xasminta ahaa aynu ku horumarno magacyada bakhtiyada murtadiinta shariif cabdi garuun waa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada shidane cabdi hurawaa waa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada cadaawo faarax waa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada booliiska muuse cali faarax cabdulaahi xuseen waasuge jeelow cige cabdallo dhuxulow haraadane waa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada beere fale waa sarkaal kaloo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada sirdoonka dhanka dhaawacyada sidoo kale qaar ka mid a magacyada murtadiintii lagu dhaawacay dagaalkii shalay ka dhacay aboorey waxaa ka mid a koronel calidhuux cabdi mahad oo horey usoo noqday taliya ku-xigeenkii booliiska riddada ee gobolka banaadir muumin eelay oo ahaa guddoomiyihii hore ee maamulka riddada ee degmada maxaas waxaa gaaray dhaawac culus xuseen xasan waa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada cabdulaahi cali raage isaguna waxa uu ahaa taliyo guuto oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada sidoo kale isla duleedka degmada buulo burde qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka magaalada buulo burde ayaa lagu gubay gaari nuuca cabdibilaha ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday maleeshiyaadkii lala beegsaday qaraxaas sidoo kale hiiraan ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar duqeyn ah ay ku qaadeen xerada maleeshiyaadka riddaday ku leeyihiin gudaha degmada buulo burde waxaana jira khasaare cadowga lasoo gaarsiiyey dhanka kale banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa qarax la beegsadeen koontaroolka maleeshiyaadka riddada ee suuqa dayax ee degmada kaxda magaalada muqdisho dhanka wilaayada baay qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay guri uu magaaladaasi ka degan yahay murtad lagu magacaabo xasantaar oo ah taliyaha maleeshiyaadka riddada ee deegaanka goofgaduud waxaana jira waxaana jira khasaare gaaray maleeshiyaadkii gurigaasi ku sugnaa dhanka kale gobolka mandheera ee ku hosjira gumaysiga dowladda silibiidda ah ee kenya howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka cumar jiis oo ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga silibiyadda kenya waxa ay ku dileen murtad lagu magacaabi jiray xasan cumar lacag kaas oo ka tirsanaa k b r sidoo kale isla mandheera howlgallada saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolkaas waxaa bakhti iyo dhaawac ku noqday in ka badan laba iyo toban askari oo kufaar kenyaan ah kuwaas oo laga gubay laba gaari oo kooyal ah oo mid ka mid a qoriga loo yaqaano jiibta uu saarnaa ugu dambeyntiina howlgalladan waxay ku soo beegmayaan xilli ciidamada mujaahidiinta ka howlgalaya bariga afrika ay sii laba jibaareen howlgallada kala duwan ee lagu dhiig bixinayo silibiyiinta iyo dabadhilafyada murtadiinta ee duulaanka shareeca la dirirka ku soo qaada dalkeenna muslimka ee soomaaliya
mahadsanid rabbaani dib u dhac dhanka ganacsiga ayaa laga dareemayaa suuqyada muqdisho iyadoona arrinkaasi ay cabasho xooggan ka muujeen ganacsatada magaalada muqdisho faahfaahinta warbixintan waa kan nuur cali warsame abushayba hoosudhac ballaaran ayaa ku yimid dhaqaalaha magaalada muqdisho iyadoona ganacsatadu ay quus ka muujinayaan xaaladda dhaqaale ee waddanka xilli kooxda riddada soomaaliya ay sare u qaaday tallaabooyinka ay ku ciryaaminayso horumarka ganacsiga suuqyada ugu waaweyn gobolka banaadir oo sanad walba marka ay soo dhawaato oo bisha barakaysan ee rabadaan laga dareemi jiray ee dhaqdhaqaaqa ganacsi oo heer sare ah ayaa hadda ah kuwa si gabaabsi ah u shaqaynaya muuqaalo ay warbaahintu ka soo qaaday saddexda suuq ee ugu caansan magaalada muqdisho ee kale ah bakaaro xamarweyne iyo suuq bacaad ayaa muujinayey suuqyada oo faaruq ah mana jirin wax kala gadasho sidaa u buuran ganacsatada ayaa arrimahan u sababaynaya dhaqaale xumo baahsan oo dalka ka jirta iyo lacagaha baad axdaafka ah ee kooxda riddada soomaaliya ay ku soo rogtay shacabka si aniga aan u jeedo bakaarana waa tegay xamarina waan ku ganacsanadaa marxaladda hadda aan ku jirno marxalad ilaahay og yahay waaye laakiinse hadda diyaargarow oo suuq hadda ana aan u jeedno ma laha shiid shiidku wuxuunaa weliba jiro laakiin ilaahay naga bixiyaalena maxaa kala dheena sanadkii hore iyo sanadkan shuqul isku mare sanadkii hore waa la dareemaya laakiin sanadkan waa la cabsanaya badeecadii waa laga cabsanaya horta si sanadkan soonka sayda u liitaa waxaa ka fiicnaya soonkii hore sanadkan sanadkiisii hore maasha allah xiliyadan oo kale suuqa aada u furfurnaay
dhibaato waxaa ka jirto dhanka dumiska dhanka dhaqaalaha qof kasta qawaafoo qaada marka wadanka waxaa xoog waaye iyo qofkii lacag leh lee wadanka joogi karo ninkii lacag leh ninka xilhaayo waddankeen dhibaatadaasa ka laakiin sanadkan ujeeda wax wax gadanaya ma arkin waxa uu dhaqdhaqaaqii suuqii dadkii socdaana socdaalkii dadka socdaanada wala waay waa iska fadhiyaanba ganacsatada maba loo malaynayaba inaad diyaargarooshiosa wax kale waxa wax gadanaya ma la arkinba qof soconaya hadda maanta adeeganaya hadda ma arkin aniga saasaa u fadhinaa ilaa khayra keenba labadaba waa ka maqanyiin dadkana waa cabsanooyin badeecada inaa soo qaataan oo oo wax la-aan ku dhacdo si dadka waxa wax u gadanin carwooyinka waaweyn bakhaarada raashinka lagu iibiyo iyo suuqyada qudaarta oo ka mid ah meelaha ugu saxmada badan magaalada muqdisho ayaa sannadkan ah kuwo ay wax kala iibsashadu aada ugu yar tahay meelaha qaarna waxaadba moodaa goobo colaadeed sababo la xidhiira dadka dukaamaysanaya oo aada u yar ganacsatadu marka aad waraysato waxay kuu sheegayaan in hoobashada dhaqaale mid la mid ah aysan soo marin muqdisho tan iyo bilowgii sagaashamaadkii kolkaasoo ay caasimadda soomaaliya martigelisay dagaallo sokeeye wallaahi niihow maalmaha horta suuq hoosu dhacaa ku imaaday inkastoo suuqa waxoogaa bishaan ay nagu xun tahay marka hoosu dhac zaa'idaa jiro bishaan kulley anaga marka horeba shacib aan ku xirnayn shacibka hadba se ayaga nala dhaqmaan anagana ula dhaqmaynaa kulley maalmahana suuq la'aan waa iska jirtaa kulley ma aqaane qof walbo lacag la'aanta hayso iyo jeebkiis asaa ka warhayo dhanka dhaqaalaha dilaanin waxaa arkaysaa asigoo lacag iska haysto uusan ku talgelin inuu bishaan adeegto qofna waxa waaye hadduu rajaynaa bishaan uu rajaynaa inuu adeegto waayo inkastoo ramadaan ay nagu soo food leedahay xilli walba waxa waaye wakhtiga iyo waayaha waa isbedelayaan marka sanadkii hore suu ahaa sanadkan manoo noqon karo dukaankeena ka dareemi lahayn sooma ama suuqaan ka dareemi lahayn marka wax la'aantaan way jirtaa wallaahi habriro wax hadda meesha lagu hayo oon sheegi karno oo muhiima soomaalida ay adeegayso ama ay dhaqaale ama lacag hayso oo sheegi karna ma laha ilaahay unbay sugaayaan dadkaanu dhibaatada allah naga dulqaadan wax loo diyaargaro waagi bariba hadda waxba maana gedine suuqa dhan waa maraya waa ujeedaa cidi ma joogtay suuqyada haddaa oo kale waa la isdili jiray waa la isdardari jiray haddana hadda wax wax gadanaya miyaad u jeedin idinku waa maya saasaa habari suuqa wallaahi ma sheegi karo wixii dhacay kolley wixii dhacay waa waa la isweydiin doonaa waddanka dhaqaalo ma laha wax wax naga gadanaya male xaaladda halkaasay maraysaa waa iska fadhinnaa waxaan samayna ma jirto ilaahay baan sugaynaa waxaan ilaahay inoo la sugaay maanta ma jirto xamar maba jiro maba jiro wax hadda oo dhaqdhaqaaq oo suuq ma jirto ma jirto ramadaan hadda maxaa waxba gadmooy hadda muu jeedaa adigu qof taagan iyo qof wax gadanaayo iyo wax wax rabo iyo muu jeedaa adigu maya wallaahi inaan shal xataa nus doolar leeya gadan maalintis kaba dhaafe xasan gurguurta madaxa kooxda herdada soomaaliya iyo kalkaaliyaashiisa dalka waxay ka wadaan boob dhaqaale oo baaxad leh wuxuu xaalufiyey dhulalkii danta guud iyo kuwii gaarka loo lahaa isagoona kaabayaasha dhaqaalaha soomaaliya u gacangeliyey dowlado shisheeye mahadsanid abushayba bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka faa'iidaystay nadwad diini ah oo loogu hadlayay sida ugu wanaagsan ee lagu soo dhoweyn karo bisha barakeysan ee ramadaan taasi oo ka dhacday degmadaas cazaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya nadwadan diiniga looga hadlayay sida u wanaagsan ee loo soo dhoweyn karo loogana faa'iidaysan karo bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xaafadaha degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan nadwadan oo lagu qabtay laba koobood oo kale ah masjidka jaamaca ee degmada oo lagu qabtay ragga magaalada iyo howlka sheekh xasan barsane oo lagu qabtay haweenka bisha markaynaan soo dhoweyno yacni soo dhoweyntuna macnaheeda maaha raashin badan la diyaarsado cabitaan badan la diyaarsado oo ninku qarash fara badan uu galo taas macnaheeda ma aha soo dhoweynteeda waxa weeyaan waa qiyaam iyo siyaam maalintii la soomo waxa weeyaan habeenkii la istaago acmaasha saalixada ah ee ilaahay subxaana wa tacaala waxna sunna ah waxna waajib ah la badiyo war akhriska la badiyo sadaqada la badiyo sidaas way soo dhoweynta macnaheeda ee soonka ay soo hayaa ee muxuuha lacag halii soo diro iyo raashin badan guriga dhigo iyo shahri mawsimu alakli washurbi ma aha mawsimu cunid iyo cabid ku saabsan ma ahee waa mawsimu alcibaada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadam bih ninkii sooma bisha ramadaan rumayn uu rumaysan yahay alla subxaanahu wa tacaala iyo ballanqaadkiisii bisha dhexdeeda uu dhigay ajir dalab uu yaho ajirdoon uu yaho mukhlis u yahay dembigiisii horumar waa la dhaafayaabuu nabiga calayhi salaatu wasalaam soomkii marka aan soomaynay axkaam buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu kaga warramay rasuulkana uu ka warramay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi awalan allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun ilah wuxuu leey dadka ilaahay nabigiisu rumeeyeenow dushiinna waxaa lagu waajibiyey soom ayaa laydinku waajibiyey sidii looga waajibiyey kuwii idinka horreeyey korkooda si aad ilaahay ugu cabsataan markaasuu allah wuxuu leey ayaaman macduudaad maalmo tirsan baa laydinku waajibiyey ayaaman macduudaad maalmo tirsan oo markaasi faraha lagu tirinaayo ayuu allah idinku waajibiyey allah wuxuu leeyahy faman kaana minkum mariidan qofka idinka idinka mid oo marka xanuunsan oo ramadaanka soo xanuunsan ku soo aado aw calaa safarin ama safar dushii ahaado musaafiru jitaayo oo socoto ah fa ciddatun min ayaamin ukhra allah wuxuu leeyahy korkiisa waxaa ahaaday qofkaasi inuu maalmo kala tirsado maalmahan waa tirinayaa hadday bisha dhan wada qaadato bil soonaa lagu leeya waa soo qadaynayaa haddii markaa toban maalin ku qaadato hadday shan biri ku qaadato hadday labaatan biri ku qaadato maalmaha waa tirsanayaa markuu soomkaasi markaasi ee safarka uu ka dhammaado ama xanuunka uu ka caafimaado iyuu maalmihii markaasi macnaha tirinaya uu soomayaa nadwadan diinigahe lagu qabtay degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa ku soo aadaysa xilli maalmo kooban ee naga xigta bisha barakaysan ee ramadaan mahadsanid casaam maamulka islaamiga degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada gaar ahaan maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow islamarkaana socotay muddo laba bilood ah ayaa loo soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmada gabagabada dowrada oo ay kasoo qaybgaleen marti sharaf kala duwan ayaa ugu horeyn waxaa kelimad tawciy ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali tankala meelnkubanya lizuumu daacatihi ilaahay daacadeeda laasimno daacada ilaahay laasimno mayn ana bulshada marka haddii uu nana fiiriyo bulshada mayn ana kal miraati maraayo oo kale haddii bulshadiibani arag doondad oo cibaadadii oo gelabgelab ah jamaacahan haadaraane waqtanka fikiraane yani marka hadhow lankaad walan sheega soo mehelaaso usuuma tukadaa la keley ima jamaacada maseedaa la keley marka arrintaasna marka inuun isku dhisnow daacada ilaahay may kufurmay walwal cilmigiyaa kufurme sumcadawa ilaahay subxaana wa tacaala ku dhowre marka inay dadaalnano walowna haynon ardayda ciyaalkaena
intaasi kadib qaar ka mid ah macallimiintii loo soo afmeeray dowradaha ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah cilmiga ay barteen yaa ayuha aladiina aamanuu dadki alinaba rumeeyenow kutiba wayba lasinka waajib waali calaykum korkiin asiyaamu soonga lasinka waajib waali kamaa kutiba silinka waajib waali cala aladiina dadki oo min qablikum isin hortin haada silinka waajib waali oo kale isin soong lasinka waajib waali lacalakum ayba mudantiina tattaquuna inti alle ku obsataan kitaabka su'aal i jawaabya ka socoday maa huwa sawmu soon maylka jeediya are jawaabta waybuwa al imsaaku can jamiici almufdiraati waliwala afuriyaay dhammaantiyo intilku af haysada min duluucilfajiri fijirka dhaladowdhiiliku bilaawo ilaa quruubi shamsi inti idhidiku dhiyaas macaniyati nii macasheeniyoodayota dowladii magacaasheel araay muscab ibnu cumeer shicaar shenahay waqul rabbi zidnii cilma anoo ardaytaas kumad aha mayba antaa ku jeediyey misku akriyay baler walay unameele ka qaadani walkumad eh taabadii unameele ka qaadani kitaabkumad eh gaar ahaan axaadiista alxadiidu thaamin xadiidka oo siyeedad can ibni cumara ibni cumar mabalaa ku wariyey radia allaahu canhumaa usii awjiya alla raali nagada ana rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkii qaala maybarhay umirtu maybaa lii faray an uqaatila annaasa dadka inaana la dagaalamo ee gaalada alkijeeda dadka xataa yashhaduu ilaa yo ku garaayaan an laa ilaaha macbuudtaag lakaabudaamla ila allaahu almaahane wa anna muxamada nabi muxamedna rasuulullaahi ilaahay rasuulyey inay iniku garaayaan inaan la dagaalmo liifare wa yuqiimu salaata salaad ilaayo kutukudayaan inaan la dagaalmo yo liifare wa yu'tu zakaata zakaada ilaayo kudhiibayaan inaan la dagaalmo liifare fa idaa facaluu haddii suubiyaan daalika armoogaas intilaag sheegay casamuu mayba oo dhowreyna minii aan hegey dimaa'ahum ay safqa dimaa'ihim dhiigsho deediyowshay maybuaya oo dhowreen wa amwaalahum ay akhda amwaalihim maalshoog aadashadiisii oo dhowreen ilaa bixaqi lislaami islaamkii xagjay maahane wa xisaabuhum xisaabtiyon calallaahi alla korshay haati rawaahu lbukhaariyu wa muslim wallaahu yaquulu alxaqa wa huwa yahdi sabiil ugu dambeyn malaaqa cali maxamed yirow oo xafladda lagu martiqaaday ayaa macallimiinta kula dardaarmay in booska ay islaamka kaga aadan yihiin kaalintooda kasoo dhalaalaan maisinka mahadnaqaana soo saarasta jiilka muslimiinta isnsada sharafti lahaan saarahataan dadaalkii haddi wedan iyo labaraabshii ini biidan dadaal badna wedan ilaahay dadaalkii mahasiinku layaca ummadii muslimiinta hayti awalan aftiinkii koowaadoo leenfadhiyo ummadan muslimiinta ee diintio ha ka barbaariy lahayti isagu dadaalkin inay dadaalka dartaan masaajidii laazimtaan iyaalkin iyo isiinba siday leenka tarigale ingudutaan mas-uuliyaddiisa ilaahasin la qaadan laha jazaakumullahu khayrtan kala maysin koo saane dadkii xaamil qur-aanka haytee itin ilan sida la ogay taarigda islaamka haddii reedlinka naqad ka faana jaran islaamka see dhinigay lahan ku gale anoo xaamil qur-aan ahayd dhinigay islaamka meha ku gala muslimiintan dadkii arifade ya itiin ilaahay hasin ku dhag maamulka islaamiga ah ee degmada tiyaglow ayaa bilihii lasoo dhaafay waday dadaallo ku aadan horumarinta dacwada iyagoo gudanaya waajibaadkii loo xilsaaray mahadsanid cabdiqani ugu dambayntiina maamulka riddada ugu magacaaban gobolka hiiraan ayaa sii kordhiyey dhibaatooyinka uu ku haya bulshada ku dhaqan magaalada beledweyn waa kan yaasir maxamed oo warbixintan inoo haya murtad muuse salaad weheliye oo ah guddoomiyaha maamulka riddada ee hiiraan ayaa soo saaray amarro ka dhan ah shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne amarada uu soo saaray maamulka riddada ee hiiraan ayaa taaban doona gaadiidka ka howlgala gudaha iyo duleedka magaalada beledweyne taasoo caqabad weyn ku noqon doonta gaadiidleyda wuxuu sidoo kale maamulka riddada ee hiiraan amaro duldhigay gaadiidka ka howlgala gudaha magaalada beledweyne gaar ahaan bajaajleyda magaalada beledweyne wadarta guud wadooyinku waa lix wado waxaan rabnaa dhammaan wixii ka soo haray lixdaas wado oo mid ay tahay koonfur saddex ay tahay galbeed labana ay tahay waqooyi dhammaan wado kasta oo ka soo hartay oo si khalad ah ama si sax ah loo isticmaalo waxay ka caagan tahay mamnuuc ka tahay gaadiid nuuc kasta uu yahay sidaas lamida ciidamada ammaanka oo saraakiishoodii garbeyga fadhiyaan waxaan rabnaa inay waajibaadkooda gutaan inay lixdaas wado wixii ka soo haray cid kasta oo isticmaasho ay u aqoonsadaan inay sharciga ay diidan tahay inay sharciga ku tumanayso inay xasiloonida nabadgelyada ka soo horjeedo loona aqoonsado in ay argagixisada gacansaara leedahay in magaalada beledweyne aanay jiri doonin wax bajaaj ah oo nambar aan ahayn nambar la aqoonsan yahay oo sumad lagu tix raaco aanay jirin inayna ka jiri doonin haddii alla idmo sidaas la mida muraayadaha bensalka ah oo yacni dadku ay baabuurta saartaan iyaguna mamnuucay noqon doonaan amarka ka soo baxay maamulka riddada ee hiiraan wuxuu imaanayaa xilli muddooyinka lasoo dhaafay howlgallada mujaahidiintu ay ku sii xoogaysteen magaalada beledweyne taasoo cabsi darteed maamulka riddadu ay amaradaani kusoo rogeen shacabka magaaladaasi arrintaani waxay qayb ka tahay cadaadiska ay bulshooyinka muslimiinta ku hayaan maamulada riddada ah ee ka jira gobolada dalka shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi ayaa mar waliba kala kulma cadowga dil iyo dhac taasoo ay u sii dheer tahay in amarro iyo caqabado ay dul saaraan isku socodka dadka iyo gaadiidka
mahadsanid yaasir warbixinta yaasir waxay u dambaysay warkii subaxnimo oo saako arbaca idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته